bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta aynu jecelnahay oo meel walba oo aad ku sugan tihiin waa maalin sabti ah taariikhdu ay ku hastaysan tahay shan iyo labaatanka bisha oktoobar sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan qarax aad u xoogan oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa maanta waxaa lala beegsaday hodhel ku yaala gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya qaraxa ayaa ka dhacay wadada maka almukarama ee magaalada muqdisho iyadoona uu ahaa gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyo lagu baakimay afaafka hore ee hodhel lagu magacaabo goldon oo ku yaala isgoyska shaqaalaha ee degmada waaberi ee gobolka banaadir qaraxa ayaa geystay khasaaraha hal qof oo dhimasho ah halka lix kalena dhaawacay ay kasoo gaareen waxaana la tilmaamay in goobta ay gaareen ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaasoo halkaasi baaritaano ka sameeyey qaraxa gaariga darawarkii siday ayaa waxaa la tilmaamay in ciidamada ammaanka ay gacanta ku dhigeen loona kaxeeyey dhanka iyo xarunta hay-adda dembi baarista booliska soomaaliyeed ee c i d da sida uu igu waramay mid ka mid ah dadkii halkaasi gaaray ee qeybta ka ah bahda warbaahinta ka howlgasha gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya asigoona intaasi raaciyey in goobta ay gaareen saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya qaraxan wuxuu ka dhacay shaqaalaha hotel kuyaala oo lagu magacaabo golden city oo kasoo horjeedo xarunta socodka degaha ee soomaaliya ee xarunta baasaboorda laga samaysto qaraxan wuxuu ahaa gaari yar oo meesha lagu soo baakimay hotelka golden hoskiisa lagu soo baakimay qaraxa kadib waxaa khasaarin duruufa dhimashadii ilaa hadda calaha siiyey hal qof halka qaawuxuu dhashay oo si cagcageen ilaa lix qofood hadda waxaa halka soo gaaray taliyaha ciidamada booliska batroolka banaadir gaariga qaraxa geystay sida qaar wararkaas qofka gaariga meesha kusoo gaarsimay darawalka gaariga gacanta lagu dhigay oo ciidamada dowladda yaaka kaxeeyeen gaariga dhamaan inta meesha oo dhaawac kasoo gaaray waa dad rayd ah oo ka agdhawaa halka meesha waxaa ku yaalo waxaa ku taala meesha maqaahid iyo hotelka gooda istaagiisa dhaawaca waxaa la sheegaya inuu sii caycayeen lix qof oo hadda qof hotelka bisalka gaari jifa gaariga waxaa kasoo baakiyay hotel golden oo laangi ku dhow daahiga iyo in ku dhexeyso hotelka muddooyinkii lasoo dhaafay qaraxyada ismiidaaminta ee ka dhacaya gudaha magaalada muqdisho ayaa waxay ahaayeen kuwa kor usii kacayay ayadoona arinta meesha ay kasii saaraysa xaalada magaalada muqdisho ee dhanka ammaanka ayadoona walwal aad u fara badan ay arintaasi ka muujinayaan shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya wixii warar ee kusoo kordhan waxaad kula socon doontaan wararka qaraxyadan wararkeena damba haddii allaha awoodala laga helo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta iskushaadheyn ku sameeyey golaha xukuumadda soomaaliya ayadoona wasaaradaha qaar laisku bedelay wasaaradaha laisku bedelay ayaa waxaa ka mid ah wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dhirta iyo daaqa oo loo magacaabay wasiirkii hore ee wasaaradda garsoorka iyo arrimaha dastuurka faarax cabduqaadir macalin iyadoona wasaaradda dastuurkana loo magacaabay cali ibirow oo ka mid ahaa wasiirada isbedelada lagu sameeyey maanta wasaaradaha kale ayaa waxay yihiin isbedelada kuwa lagu sameeyey wasiiru dowlayaal iyo wasiir ku-xigeenno ka tirsan xukuumadda soomaaliya waxaana isbedeladani ay saameyn xoogana ku yeesheen sida wararka haatan la helaya ay sheegayaan saaxiibo dhowdhow oo u lahaa madaxweynaha soomaaliya kuwaasoona ku dhex jiray xukuumadda soomaaliya arrintan ayaa haatan waxay muujinaysaa khilaafka siyaasadeed ee dib ugu soo dhex cusboonaanayo madaxweynaha soomaaliya iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maadaama isbedelka la sameeyey saameyn xoogan uu ku yeeshay saaxiibadii madaxweynaha soomaaliya uu ku lahaa golaha xukuumadda soomaaliya isku shaadhaynta lagu sameeyey xukuumadda waxaa warbaahinta ku hadasha afka dowladda u akhriyey wasiiru dowlaha wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya iyo hanuuninta dadweynaha mustaf sheekh cali dhuxulow ra-iisul xukuumadda federaalk soomaaliya markuu arkay qodobka boqolaad xarafka a iyo ba ee dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markuu tixgeliyey baahida loo qabo in la dardargeliyo howlaha golaha wasiirada markuu garwaaqsaday in la abuuro jawi siyaasadeed oo la jaan qaada marxaladda siyaasadeed ee dalku marayo wuxuu soo saaray go'aamadan qodobka koowaad waxaa la isku bedelay wasiirada wasiiru doolayaasha iyo wasiir ku-xigeennada soo socda kow wasaaradda garsoorka iyo arrimaha dastuurka ayaa waxaa loo dhiibay mudane saalim caliyow ibrow labo wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ayaa waxaa loo dhiibay mudane faarax sheekh cabdulqaadir maxamed saddex wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda mudane burci maxamed xamsa afar wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo dhiirigelinta maalgashiga mudane cabdulaahi maxamed nuur shan wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo dhiirigelinta maalgashiga mudane cabdiraxmaan cabdi cismaan lix wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda mudane cabdulaahi shee cali qaloocow toddobo wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah mudane mahad maxamed salaad sideed wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha marwo fahmo axmed nuur qodobka labaad go-aankani wuxuu dhaqan galayaa markii uu saxiixo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa mahadsantiin haddaba shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa aragtiyo kala duwan waxay ka dhibteen isku shaandhaynta lagu sameeyey xukuumadda soomaaliya kuwaasoona intooda badan tilmaamay in loo baahnaa isku shaandhaynta lagu sameeyey halka kuwa qaarna ay qabaan in shaqadaba laga ceeriyey xukuumaddan gaar ahaan xubnaha haatan isku shaandhaynta lagu sameeyey kuwaasoo ay ku eedeeyeen inay la yimaadeen waxqabad la-aan iyo sidoo kale aqoon darri ku aadan magacaabista xilka markaasi loo egmaday ee loo xilsaaray inay wax ka qabtaan halka kuwo kalena ay qabaan in loo baahnaa in dib fursad loo siiyo maadaama haatan marxaladda haatan uu maraya dalka ay tahay mid xasaasi ah gubernator awdal waa gabar dowladdu horta waxaan u aragnaa way u baahnaayeen dadka in la hagaajiyo wixii maaragtay hagaajin u baahan laakiin waxaan u aragnaa xilligan xilli lala degdegay inay tahay waan u aragnaa fikriyin waxaan qabaana in hadda micnaha maam- ee, howlaha socda in wax la kala bedelo ma ahayn waa arrintaas waxa weeye arrin lagu degdegaan u arka anugu qof ahaanba fikriyan taasaan u arka marka waxaa fiicnaan lahayd ee, in maamulka matalan garsoor ninkii hayay in loo daayay ayaa habbooneed si uu dhammaystiro nidaamka oo garsoorka taas waxay keenaysaa marka inay wax kala daataan oo wixii garsoorkii awal soomaalida dhibka kaliya naysa wuxuu ah garsoorka garsoorkii ninkii habeenayay oo awal waday hawsheedana waa ka xunnahay in la yidhaahdo maaragtay hadda laga bedelay waa arrin maaragtay lama filaan ay noqotay oo arrintaas aragtidayda anigu waxaa fiicnaan lahayd ba weliba in qaar in xilka laga qaado kuwa hadda isku shaandhaynta lagu sameeyey aragtidayda markii qofka waxaan aqoon haddii loo dhiibo waxaan la garanayn baa imaanaya dalka waxaa rogay qof wuxuusan aqoon loo dhiibay wasiirkii garsoorka la leeyahay wasiirkaas oo garsoor wasaarad ma leh wasaaradda cadaaladda iyo federaal garsoorku waa ma- waa madax bannaaya adduunka wasaarad garsoor dowlad leh lama arko deetana gudoomiyihii maxkamadda iyo hay-adihii dowladda baa golada isla galay markaasna garanwaa baa yimid dalka garanwaa ku dhacay waa qof wuxuusan aqoon loo dhiibayo in kulligood la eriyahay kuwa saaka isku shaandhaynta lagu sheegayo in xukuumadda bannaanka laga dhigo iyo kuwo kaloo badan oo ku jira waa soo dhawaynaynaa in la kala wareejiyo oo laga nixiyo micno ma samaynaysa isku shaandhayn in la sameeyo keligeed waxay micno samaynaysaa isku shaandhayntu haddii qofka lagu magacaabo jaga uu astaahilo ama aqoonteeda leeyahay wasiirka la bedelay booska la geeyey waa inuu yahay mid aqoontiisu la xiriirto haddii ra-iisul wasaaruhu uu magacaabo een, wasiir u magacaabo jaga cusub waa in ay noqotaa jagadaasi mid yani wax ka bedeli karo kii horena ku dhaamaa saa hadday- saa haddayna ahayn waxaan u arkayaa jujubartaa joog waxay soo kordhi kartaa isleeda in haddeer wax laysa ma ma hagaajinayso haddii xubnaha la magacaabay ay wax- ay ku horo kaga aqoon badan yihiin jagooyinkii hadda loo dhiibay ama ku dhaamaan waxbay bedelaysaa isku shaandhayntu بسم الله الرحمن الرحيم anigoo ah cabdiqaadir saciid faarax aad baan u soo dhoweynayaa isbedelka lagu sameeyey ee, safalka lagu sameeyey golaha xukuumadda inkastoo ay la soo daaheen sida ee, aanu filaynay ka hor inay dhacaan xubnaha haddeer laysku bedbedelay aad baan u soo dhoweynaynaa inkastay u baahi ee, inkastoo ay indadaan waayo aragayn xirfadda iyo shaqada loo dhiibayna a- aan aqoonin weligoodna dowlad aan u shaqayn ay badan yihiin dad ka mudan oo waddanka jooga ma fahat marka waxaa wanaagsan oo aan kula talinayaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dad xirfadayaasha ah oo shaqada dowladda yaqaana oo wasaaradaha yaqaana inay magacaabaan oo u dhiibaan shaqooyinka Ee, dad hadda shaqabarada dadkaas waa dadka la haray waddanka qof halka warkaasi aad kula socotaan waa raadiyo wardheer bahda warbaahinta ka howlgasha gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa maanta waxay booqasho ku gaareen isbitaalka madiine oo lagu baxnaaninaya dhaawaca weriye cabdirasaaq jaamac cilmi balaaga oo labiiyo tobankii bishii hore ay labiiyo tobankii bishani kooxa hubaysan rasaas ay ku huuyeen afaafka hore ee gurigiisa waxaana xaaladiisa tan iyo markaa wixii ka dambeeyey lagu dabiibayay isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho bahda warbaahinta ee maanta booqatay wariye cabdirasaaq jaamac cilmi balaag ayaa ka dalbaday dowladda federaalk ee soomaaliya inuu helo gargaar dhanka dibadda ah maadaama in muddo uu ku jiro isbitaalka xaaladiisa caafimaadna haatan ay u muuqanayso mid soo hagaagaysa balse lama huraan ay tahay loona baahan yahay inuu helo caafimaad dhanka dibadda ah xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta soomaaliyeed maxamed ibraahim bakistaan oo warbaahinta kula hadlay gudaha isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka warbixiyey xaaladda wariye cabdirasaaq jaamac cilmi balaaga asigoona tilmaamay in marka hore iskuduubni looga baahan yahay bahda warbaahinta si saaxiibkood loogu helo gargaar dhanka caafimaadka oo dibadda ah
waxaan u baahannahay walaalkeen maaragtay in caafimaad dibadda loo helo caafimaadkaas dibadka marka iskama imaan karo marka hore waa in maaragtay warbaahinta guud ahaan ay marka hore ay muujiyaan midnimo isgarab istaag markaan midowno isgarab istaagno cid walba oo markaas maaragtay naga naga dheer oo aan annaga markaas naga mid ahayn waxbaan u doonan karnaa waxbaan kala hadli karnaa cabdirasaaq jaamac cilmi balaag ayaa ka mid ah wariyeyaasha waxyeelada ay kasoo gaartay kooxo hubaysan oo aan heybtooda la garanaynin kuwaasoo si bareera mar waliba ugu bartilmaameysada gudaha magaalada muqdisho bahda warbaahinta waxaana haatan uu ka mid yahay bukaan dhowr ah oo jiifa isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho kaasoo halkaasi weli lagu baxnaaninaya dhaawicii kasoo gaaray rasaas ay huwiyeen kooxahaasi cabdirasaaq jaamac cilmi balaag ayaa laga dalbaday dhanka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya in ay ku qasban tahay ama ay u raadiso gargaar dhanka dibadda ah si xaaladiisa caafimaad loola tacaalo cabdirasaaq jaamac cilmi balaag ayaa haatan waxa uu yahay mid kasoo horeynaysa xaaladiisa caafimaad welina waxaa lagu baxnaaninayaa gudaha isbitaalkaasi bahda warbaahinta ayaana ah mid aan joojinin inta badan booqashada ay ku gaarayaan isbitaalka si ay ula socdaan xaaladda wariye cabdirasaaq jaamac cilmi balaaga oo ka mid ah bukaanada isbitaalkaasi ugu dambeynaa khiyaarta aynu jecelnahay kulanka aadka u xiisaha badan ee elkalaasiko ee caalamka oo idirsi aada looga hadalhaya ayaa caawa waxaa ku madalsan kooxaha real madrid iyo sidoo kale barcelona oo ka mid ah kooxaha ugu kubadda wanaagsan ee haatan ka jira caalamka kooxahan ayaa ah kuwa ka dhisan horyaalka wadankaasi sbain waxaana caawa il gaar ah lagu eegayaa xidigaha real madrid ee b b c da iyo sidoo kale kuwa barcelona ee dhowaangalka ah ee neymar iyo sidoo kale suwares iyo ciyaaryahanka ku gaamuray kaciyaarada garoonka kaamunuhu lionel messi ciyaarta ayaa ah mid ka dhacaysa garoonka santiago barnabo ay leedahay kooxda cadcadka ee madrid waxaana caawa la filayaa kooxda real madrid inay weyso daaficieda dhexe ee sergio ramos iyo sidoo kale ciyaaryahanka ugu lacagta badan caalamka ee ciyaaryahanada lasoo iibsado ah kuwooda ugu lacagta badan ee garetbal kaasoo kasoo jeeda wadanka welis ciyaaryahanada kale ee real madrid ayaa ah kuwa kulankan taam u ah halka barcelona iyadoona ay ciyaaryahanadeeda taam u yihiin ciyaarista kulanka caawa el clasico macalinka kooxda barcelona hogaamiya luis enrique ayaa laga filayaa isbedelka uu ku sameyn karo ciyaarta caawa iyadoona barcelona ah koox weli difaacanayso shabaqeeda oo aan wax goola lasoo taabsiinin halka real madridna ciyaaryahanadeeda ay yihiin kuwo weerarkooda uu si aada halis ugu yahay ciyaaryahanka weerarka ugu ciyaara kooxda real madrid ee christian ronaldo ayaa dhaliyey goolasha ay dhaliyeen weeraryahanada barcelona ee messi iyo neymar oo ayaga isku darkooda dhaliyay shan iyo toban gool halka christian ronaldona uu golaalinta wadankaasi horyaalkaasi ku hogaaminayay shan iyo toban gool caawa ayaana la filayaa kulanka aadka u xiisaha badan inkastoo aanan la saadaalin karin cidda sida dhabta guusha ay u raacayso balse xeeldheerayaal inta badani ka hadla arrimaha isboortiga ayaa tilmaamay in caawa boqolkiiba toddobaatan ay guusha raaci karto kooxda kubadda cagta ee real madrid halka boqolkiiba soddonna loo saadaaliyey in barcelona ay guulaysan karto kulankan ayaana ka mid ah kulamada ugu xiisaha badan ee caalamka laga ciyaaro waana kulan dhexmari doona kooxo kakala ka dhisan wadankaasi sbain gaar ahaan gobolka kataloniga iyo sidoo kale caasimada sbain ee madrid intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa khiyaarta aynu jecelnahay warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer tani intaan mar kale dib u kulmayno waa saaxiibkiin maxamed amiin oo idinkaga tagayo sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh